waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
caalamka waxaa laga xusay ama looga dabaaldegay ciidul fitri maalintii axad ahayd iyo weliba isniinta ahayd haddaba dad markaasi u dabaaldegayay ciidda ayaanu waraysiyo kala duwan la sameynay marka hore waxaa noo bilaabaysaa muumino caynab oo khadka telefoonka ee magaalada melbourne iigu sheegtay dareenkeeda ciidda ciidul adfitri xasan walaalo adaan kaa bilaabaya horta ciid mubaarak kullu caam wa antum bilkhayr annagu shalay oo isniina baan ciidnay soddon cishaan soonnay maasha allah ilaahay nabad buu noogu dhameeyey iyo barwaaqo iyo caafimaad waxaanan ku ciidnay shalay masaajidka briston oo masaajid aad u weyn ah halkaasaan kusoo ciidnay kusoo xafladaynay dadkii iyo muslimiintii halkaa iskugu timid aan isku soo aragnay maasha allah halkaasaan salaaddii ku ognay ciidda waa garta marka ciiddaanu markaa loo fiiriyo sannadihii hore maxaa cusbaha ciid noocey ahayd runtii ciiddaanu ciid aad u wanaagsan oo dadku aad iyo aad u faraxsan yihiinoo dee maasha allah communitygii aad u ballaadhay oo dee carruurtii iyo dhallinyaradii sanadkii hore aana ciidin ay hadda nala ciideen oo soo waaweynaadeen oo rag iyo dumarba meesha waxaan dareemayey populationka maasha allah aad inuu u badnaa aan lagu kala maqnayn carruuruhu labis qurux badan ragga dumarka shan shan toban toban loo la isula taagtaagnaayo oo la ismarxabaynayo la isu hambalyeynayaan aad iyo aad u dareemayna farxad weyn baa shalay ka muuqatay ciid meeshaan joogna anoo ku ciidayna waa garta soonku waxyaalaha muhiimka uu yahay waxa weeye in la dareemo dadka baahan dadka bulshada ah oo markaasi liidata intii bishii soonta ahayd maxaa howlaa ama arrimahaas ka qabateen runtii waxa weeye annagu bisha rabadaan markii aad maqashid waa bil cibaado waa bil sadaqo waa bil loo baahan yahay kan baahan iyo kan xanuunsan dal iyo dabad meeshuu joogaba inaad ogaatid oo aad dee waxaad ku raadinaysaa adigu dembi dhaaf in ilaahay kuugu dembi dhaafo ama rewood baad ku raadinaysaa marka waxaan isku daynay qof walba oo communityga ka mid a ama dadka muslimiinta waddanka joogta inay sadaqo baxsadaan ama waddanka ha u direen ama dee wadamo kaloo muslimiin oo dhibaato ka jirto ha loo diro dee qofkii baahan la ogaado kii xanuunsan la ogaado marka maasha allah howl aad u wanaagsan aan aad ugu farxsanahay aniga shaksi ahaantayda ayaan dhankaas ka qabtay waa gartay dhowaan waddankii baa ka soo noqotay soomaaliya maxaa matalan dadka liito kale ama nolol nooceeya ku soo aragtay oo dadka matalan laga yaabo waddankii inaysan dhowaanahan tegin aada uga sheegi kartaa runtii anigu waxaan tegey january december baan tegey january dhexdeediina waan kasoo noqday muddo bilahan joogay soomaaliya weliba koonfurta soomaaliya muqdishoaan joogay muqdisho aad baa waxaa uga jirtay xasilooni iyo deganaansho iyo nabadgelyo aad u wanaagsan baa ka jirtay dhowr jeeroo horeaan iskaga daba noqnoqday hadda ayaan ayay kalsoonidu aad u badnayd xagga nabadgelyada laakiin walaal waddankeenna waxa weeye waa waddan iska burbursanaa soddon iyo shan sano ayay hadda ku socotaa inuu burbursan yahay colaad iyo balaayo iyo waxaan dee dhaqaalo darro iyo iska daba wareeg uu ku jiraa marka alxamdulilah waxa weye dadkeennii waa dad ad adag oo adkaysi badan oo dee soomaalidu waxaaba isleeda waaba geed adayg dowlad mushaar saas laga qaad dadku waa yaryahay barsanti aad u yar baa malaha dowladda mushaar ka qaadata ama dowladda u shaqaysa dadka suu u badan yahay waxaan dhihi karaa boqolkiiba siddeetan boqolkiiba toddobaatan waa dad iska shacab ah oo iska xamaalato ah muruqmaal ah dee qofkii muruqmaala mooyaane kii kale waa xooga waxa wuxuu dareemayaa dhaqaalo darro inuu aad iyo aad beerta dhulka ugu hayo laakiin dadku waa isku kornool yihiin ama dabadda ha ku noolaadeen oo dadka ehelkooda ha soo biileen ama ayaga dhexdoodiiba ha isku kornoolaadeen marka walaalo waxa weye soomaaliya waxaan kusoo arkay adduunka waxaa ka jira waxa la yidhaahdo high glass iyo middle glass soomaaliya waxaan kusoo arkay waxa la yidhahdo high glass iyo low glass marka middle glasskii baa meesha ka baxay middle glass la-aantaasna dee waa dadkii oo aan mushaar qaadanaynin oo shaqaynayninoo shaqala-aantu ay badan tahay aada u baahsan tahay ma garatudhaa dadka majoritiga shacabka ah boqolkiiba toddobaatan haddaysan ahayn ama ka badan waa dad dee macnaha shaqo haynin ama ganacsi haysanin ama dee shaqadii ku yar tahay inkamka soo gelayaa uu yar yahay marka dadkina aad bay waxu bartaan weliba dhalinyaradu aad bay waxu barataan rag iyo dumar wax aqoonyahayan aqoonyahano badan baa jooga oo shahaadooyin haysta digriyoyin haysta laakiin dee meeshii shaqadii la qaban lahaa iyo meeshii loo shaqo tegi lahaa baa xoogaa cakiran oo meeshaasa dhibku ka imaanaya waxaan salaamaya ummadda muslimiinta ah meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummadda australia gaar ahaan ummadda melbourne ku nool oo codkayga iyo magacayga iyo muuqaygaba garanaysa ehelkayga hooyada iyo walaalaha iyo ehelkayga oo dee etoobiya iyo soomaaliya iyo meel kasta jooga carruurtaydii faamilkayga qaraabada inta jecel iyo inta kaleba waxa weye kullu caam wa antum bilkhayr ciid mubaarak ayaan leeyahy waan u hambalyeynayaa ciidda farxadda ciidda darteed taasina waxay ahayd muumina caynab oo magaalada melbourne markaasi ku ciideysay axmed nuur yogol waxa uu ku ciiday oo degan yahaa dalka hooland wuxuu iiga waramay sida halkaasi looga ciiday xasan waad mahadsan tahay guud ahaanba dalkan netherland si wanaagsan baa looga ciiday iyadoo dadka muslimiinta ah ee wadankan ku dhaqan ay si toosa u wada ciideen iyadoo dadku isugu imaadeen goobaha masaajidada ah walow markaasi sida caadadiga ah wadamadan goobaha masaajidada salaada lagu ogo dadka muslimiinta gaar ahaan dadka soomaaliyeed baa iskugu hambalyeynaya maalintan ciidan iyagoo lahaa ilaahay subxaanau watacaala nabad ha ka dhiga dalkeena si aan dib ugu laabano waxaa sidoo kaleeto habeenkii ciidda ay soo gelaysay ilaa maalintii ciidda ilaa xilligan dadku ay markaasi isweydaarsanayaan waxyaabaha macmacaanka inta badan markaasi dadka soomaalida xiliyada ciidaha caadi u ah inay isweydaarsadaan sidoo kale way isbarti qaadahayeen cidba cidda kale waxaad arkaysa markaasi hooyooyin caruurtooda dhalinyaro iyo weliba rag markaasi u kala gooshaya qeybaha kala duwan ee wadankan walow sidoo kale ay jireen qaar ka imaanaya wadamada wadanka netherland dariska la sida jarmalka belgiumka iyo sidoo kale wadamo kale si markaasi maalmahan farxadda ama saddexa maalmood ee ugu horeysay ciidda ay farxad u wada qaataan dadka xasan waxaa xusid mudan oo sidoo kale maalmihii ugu dambeysay ama bishii ramadaanba aan iraahde markaasi loogu qabanahayay magaalada isfoolo ee dalkan netherland afur wadareed uu sameynaya guddoomiyaha jaaliyadda ee dalka netherland cabdiqaadir cali nuune taasi oo ugu talagalay in dadka soomaaliyeed ee ku jira xeryaha magangelyadoonka ah in markaasi ay maalmaha afurka ay goobtaasi ugu talagalay ay imaadaan si markaasi uga faa'iidaystaan maalmihii maan idhaahde ramadaanka gabagabadiisii ayaa goobtaasi ka dhacaysay afur wadareedka ee uu sameynaya guddoomiyaha jaaliyadda ahna madaxa ciida kaardo wuxuu halkaasi kusoo bandhigay su-aalo dhanka qur-aanka kariimka iyadoo ciddii ka jawaabta oo abaalmarino guddoonsiinaya marka waxaan odhan karaa soonkan sidoo kale waxaa xusid mudan wuxuu kaga duwanaa soomankii hore xilli wanaagsan boo dadka afuri jireen saacado ka hor walow xiliyadii hore markaasi la soomayay in ka badan markaasi labaatan saac ama ku dhawaad labaatan saac balse taasi wuu ka duwanaa soonkan marka guud ahaanba ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka netherland iyo wadamada dariska la-aba si wanaagsan bay u ciideen waa garta marka laga reebo marka dadka muslimiinta ama soomaalida xafladahaas ama barnaamijyadaas ciidda ma ka qayb qaataan dadka holan u dhashay oo iyagoo aan muslimiinta ahayn ma jiraan iftaaro ama afuro ay dhigeen dad aan muslimiin ahayn oo ummadda la isugu keenayo xasan inta badan waxaa jirta dadka inta badan fariimay la wadaagaan oo markaasi ay leeyihiin ciid wanaagsan sidoo kaleetana kuwa isku xaafadaha ama isu dhow dhow markaasi way isu hambaleeyayaan marka taas ayaa inta badan ay muhiim ku saaraan dadka u dhashay wadamadan sidoo kaleetana dadku waxay markaasi qaarkood way dhacdaa inay hadiye u hadeeyaan laakiin inta badan dadka muslimiinta ayaa waxay kusii jiitaan arinada waxay kusoo jiitaan dadka kaleeta aan muslimiinta ahayn in waxyaabaha macmacaanka iyo waxyaabaha kaleeta markaasi dhaqanka soomaalida ama goobaha sidoo kale ciida u ah in markaasi ay dadka dariskooda ama dadka asxaabtooda ay la wadaagaan sidoo kale goobaha waxbarashada markay ku kulmaan oo kale ay la wadaagaan marka taasaa la oran karaa in markaasi ay ka timi dadka muslimiinta inay tusaan maalintan inay maalin ku weyn ay tahay dadka kaleetee markaasi wadankan ku nool ama wadamadan yurub ku nool waa gartay waxaa tiri dadka ummadaha loo ducaynayay wadankii soomaaliya si gaara dhibaatooyinka soomaaliya ka jira miyaa ducooyinkaas markaasi loogu ducaynayo ha dadka soomaalida inta badan inta badan markii masaajida lagu soo tukaday kadib gooba ay leedahay bulshada ama community center loo yaqaanaa jirta goobahaasi marka dadku isugu imaadaan markaasi waqti lagu wada qaataa macaanada lagu cunaa cid walba waxay keento halkaasaa marka dadka isku markaas isku marxabaynayaan sidoo kaleetana waxay si wada jira ilaahay subxaanahu watacaala iyo si gogooniya uga baryahayeen inuu wadanka ilaahay nabad ka dhigo si markaasi dadka soomaalida ay dib ugu laabtaan dalka marka xasan waxaad moodaa dadka intooda badan waxay ku leeyihiin dal aada lahayn waa dareenku joog taas ayaa waxay keenaysaa inay dadka aada markaasi ugu hilowsan yihiin in ay dalkii dib ugu laabtaan sidoo kalena dayarta wadankan ku dhalatay wadamadan ama iyagoo yaryar la keena in dalkii markaas ay dib ugu laabtaan si markaas ay dhaqankii soomaalida ay si toosa ugu soo bartaan marka guud ahaan ummada soomaaliyeed waxay ka siman yihiin ducada ah in ilaahay dalkii nabad ka dhigo sidoo kaletana ummadda soomaaliyeed quluubtooda ilaahay isu soo duubo dhanka kalena waa kuwan qaar ka mida dadkii ku ciiday magaaladan melbourne codadkoodana waxaa soo duubay axmed iyo ibraahim
maanta oo ah maalintii ugu horreysay isha shawaal kowdeedii waxaan ku ciidaynaa xaafadda north melbourne ee waddanka australia halkan waxaa isugu soo baxay dadweyne aad u fara badan oo muslimiin ah oo halkan si farxad leh ugu ciidaya halkanna runtii waxay ahayd maalin aad u farxad badan oo oo dadweyne aad u fara badan ay isku soo baxeen waxaan rabaa halkan inaan ciid wanaagsan ka idhaahdo ummadda islaamka meel walba ay joogaan gaar ahaan muslimiinta ku nool waddankan austraaliya gaar ahaan weliba soomaalida oo aan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr
anigoo cabdiraxmaan maxamed ducaale waxaan halkan uga dirayaa ciid mubaarak dhammaan ummadda soomaaliyeed meelay joogaanba iyo muslimiinta oo dhanba waxaan leeyahay ku ciid caafimaad sanadkan sanadkiisana ilaahayda ku gaarsiiyo nabadgelyo iyo caafimaad waxaan si gaara u leeyahay ciid mubaarak una ducaynayaa ciidamada soomaaliyeed meel ay joogaanba ee hor jooga khawaariijta hadday joogaan calmiskaad hadday joogaan shabeellada dhexe meeshay doonaan bay joogaan ummadda soomaaliyeed o dhan ciidamadaa soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay haydin sharfo ciid mubaarak ciid mubaarak caafimaad iyo nabadgelyana ku gaara sanadkiisa maanta waxaanu xagga ku qabanay munaasabadda ciidda salaaddii baanu ku tukanay maasha allah kelmaddii xasuusintana waanu ma garanaysaa ku dhegaysanay waxaan rajaynaynaa in ilaahay naga aqbalo acmaasha fiican aanu ramadaanka wadnay soonka salaada iyo qiraa'ada qur-aankaan ahrinaynayba ciid wanaagsan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan maanta waxaan ku ciidnay si aad u qurux badan magaalada melbourne ee dalka australia waxaan leenahay ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan ciiddaan iyo ciiddeeda kale allah nugu gaarsiiyey bashbash iyo barwaaqo mubaarag dhammaan ummadda soomaaliyeed ummadda islaamka meel kastoo aad ku ciidaysaan waxaan idin leenahay ciid mubaarag ciid mubaarag dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto guud ahaan ummadda islaamka ciid mubaarag ilaahay waxaan ka baryaynaa ramadaankii aan soonnay inuu naga aqbalo caafimaad iyo barwaaqo midnamana ilaahay inuu siiyo cibaado suuban iyo wadajir ummadda soomaaliyeed guud ahaan meel kasta ay joogaan fiican baanu ciidna ilaahay ha naga aqbalo ciidda iiddeedana ilaahay khayr iyo barwaaqo ha nagu gaarsiiyo meelbaagaanaan ku ciidnay farxad faamilyadii dadkii qaraabadii dariskii dhammaan ehelkii o dhan baanu is aragnay maasha allah kulan wanaagsan bay ahayd communitiga o dhan baanu isbarannay iswada issalaanay maasha allah aan guryaha awal ku kala jirnay marka alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin ilaahay cibaadada ha naga aqbalo muxuu ahaaye ciiddan ciiddeedan khayr allah nagu gaarsiiyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ciid mubaarak ciid wanaagsan waxaan ummadda muslimiinta guud ahaantood ugu hambalyaynayaa ciidulfidriga oo runtii maanta maaragtay shalayna la ciiday maantana dadka muslimiinta ay ciideen ilaahay rabbi subxaana wa tacaala sanadka sanadkiisa haynagu gaarhsiiyo bashbash iyo barwaaqo ilaahay rabbi subxana wa tacaala muslimiinta oo dhan ha mideeyo hana ka saaro dhibaatooyinka ragaadiyey khaasatan dhibaatada falastiin ilaahay rabbi subxana wa tacala waxaan uga weydiinaynaa in ilaahay beddel khayr qabo oo nabadgeliyo iyo maaragtay horumar in ilaahay ugu beddelo dhibaatada ay ku jiraan ciid mubaarak dhammaan muslimiinta meel kasta ay dunida ka joogaan si qaasna waxaan ugu hambalyeynayaa muslimiinta ku nool magaaladan melbourne ee waddanka australia runtii maanta si wanaagsan oo qurux badan ayaan u ciidnay waxaan ugu hambalaynayaa ummadda islaamka ah ummadda soomaaliyeed ee joogta australia khaasatan melbourne waxaan leeyahay ciid wanaagsan maalinta wanaagsan aan ciidnay ramadaan maqbuulaan leenahay ramadaankaa soo soonaanana allah naga aqbalo ciid mubaarak ciid mubaarak kulla caam waantum bialfi khayr waxaa farxad ii ah maanta maalinta farxadda leh ina aan ku ciidno magaalada melbourne waxaanan u mahad celinayaa dhammaan muslimiinta meel walba oo joogaan munaasabaddan ciidda ah ina ay wada farxaan wada ciidaan dhammaan ehelada iyo asxaabta
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho